ardayda iskuulaadka ahaan dowladda ee magaalada baydhabo iyo weliba landaha furay tartan yaareed ee ku qeybgala doonana kooxaha yaareed ee ku dhisan gudaha iskuulaadka shalduwan tartan yaareedka hoolanka golley isdhexgalka ardayda iyo weliba ha qaban qaabiyey maamulyaalka iyo guddoomiyaalka midowda ardayda iskuulaadka welibana maalintii sankoreyti ee tartan yaareedkan laga bilaabay ee wada yaaray iskuulaadka shal ee mustaqbal iyo kawaadir hanuusan dhexmartay yaaryadan adag lamada iskuul yonan shal dhalin walgoole daqiiqadaha lankatarigal yaarta iyoona bareejaha ka dhammaatay yaarta aana kumida guddoomiyaalka midowda ardayda iskuulaadka haan dowladda ee magaalada baydhabo ee ku hadali daafurka tartanyaareedkan iskuul wadajir waana gudoomiyaha gudoomiyaasha sboortiska ee degmada baydhabo geekantamn suurtagalay intiinu tartanka iskuulaadka ka dahfurna tartankaasoo ku iibgalahayaan dhowr iskuulaadka oo degmada baydhabo tartanka muddaha qabanqaabiyaani waqtiha noo gali markan ardayda iyo dadka ku iibgalaha iskuulaadka miba kocodsaane intii waqtiga nila ilaaliyaan tankareed miba kocodsaane intii micnaha waxyaabaha bulshada walanjeysiga dhibaatee iyo waxyaabahaas ilaaliyaan rajeeye gudoomiyaasha sanadkan micnaha suurta gelin ardayda tii intuu iibgala tartankana sanado dambe warkaas soo soo doona iskuulkii micnaha qaadoona koobka maybaan waxaa la doona abaalmarin fayla marka maybaasin lahaa wassalaamu calaykum waxaan oo dheerow magacay sulaymaan maxamed umar waan gudoomiyaha midowda ardayda iskuulka lawadaag geega maybwa eedyadan farxasana maybwa may leeraa is tartan isdhexgal kubadda agda ee may yaa tartamaayaan kaasoo ka tartami doona may leeraa sagaal iskuul yaa oo ka dhisan magaalada baydhabo waan iyada handhowaayan ardayda may leeraa dadka oo ciyaaraha ilmaynka baaga intoo isdadiyaan walaabo may leeraa isbunoogu inti may leeraa hanafti badan iyo ne khilaaf badan iyo haraanti intios keeraayan waan may leeraa iyada handhowaaye sidii oo may leeraa si wanaagsan iyo han dhiib galeen waan may leeraa iyo handhowaayan waan waqtishona aan haadaren kan gadoomi ahaan kan gadoomi iskuul hulwadaagna maybo iyadan ka faraasano waan maybo may leeraa tiimka ciyaaro doonan maybo iyoona handhowaayan tartanyaareedkan ayay ku qayb gala doonana ilaa sagaal kooxood oo ku shar dareer iskuulaadka iyo sanadkii inkori ee lanqoobada ardayda iskuulaadka ahaan dowladda ee magaalada baydhabo